halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo tobanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo boggayga internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa cawaysnimo talaado ah oo bisha mayna ay tahay lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenana guud ahaan waxaaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo si wada jira halkan ay idinkaga soo jeedin doonaan maxamed cabdisan dheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
way arkaysaa in guurka fudeedkiisu qiimo badan u leeyahay dhibaato badanoo maanta jirto ah guryaha daadanaya carruurtan wadooyinka joogta carruurtan xumaanaysa carruurtan lagu leeyahay waxay samaysteen budhcad bay noqdeen dadka bay laynayaan waxaweye waa lagaga raysanla marka bulshadu inay fahamtay u baahan tahay dadka aqoon-yahankana waxay u baahan yihiin inay cilmi baadhis ku sameeyaan kaasi waxa uu ahaa axmed nuur muuse oo maadada adeega bulshada amaba social aadhahdee waa adeegii bulshadaan ku ekaadee ka dhiga jaamacadda magaalada hargeysa oo marti noogu ah xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga qodobada kalead ku maqli doontaan barnaamijkanna waxa ay noqon doonaan warbixinno kala duwan oo dhammaantoodba ka hadlaya dhallinyarada iyo guurka marka horese dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
booliiska dalka kenya ayaa sheegay in hal askarta booliiska dalkaasi ka tirsanay uu dhintay kuwo kalena ay dhaawacmeen markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar gaadma ah ka fuliyeen meel u dhow tuulada yumbis ee gobolka gaarisa saraakiisha ayaa sheegay in weerarka koowaadi uu dhacay gelinkii dambe shalay markii baabuur booliiska uu leeyahay miina ay ku qaraxday halkaasina ay ku dhaawacmeen saddex askari saraakiishu waxaa kaloo sheegeen in askar kale oo gurmad ahaan ugu baxay askarta dhaawacantay iyagana weerar gaadma ah lagu qaaday halkaasina uu ka dhacay dagaal xoog badani madaxa ciidanka booliiska ee gobolka gaarisa cabdirashiid cabdulaahi ayaa v o a u sheegay in hal askari uu dhintay laba kalena ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen dagaalkaasi al-shabaab ayaa iyagu sheegtay in labaatan booliiska kenya ka tirsan ay dileen balse booliiska iyo saraakiisha kenya ayaa beeniyey wararkaasi
xukuumadda dalka ciraaq ayaa waxa ay sheegtay inay qaadeen howlgallo ay dib ugu qabsanayaan gobolka dhinaca galbeedka ku yaala ee ambar oo ururka daacish ay gacanta ku hayaan warkan oo lagu baahiyey telefishinka dowladda ayaa imaanaya kadib markii laba toddobaad ka hor ay kooxda daacish la wareegeen caasimadda gobolka ambaar ee ramaadi tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada dalka ciraaq iyo maleeshiyada taageera ayaa isu diyaarinayay inay weerarkan qaadaan gobolka ambar ayaa ah mid istaraatiijiya wuxuuna dhinaca galbeed ka xigaa caasimada dalka isagoo ku dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago jordan halka dhinaca koonfur barina ay kaga beegan tahay dalka suuriya waqooyi galbeedna uu ka xigo waddanka sacuudiga gobolkan oo ay ku xoogan yihiin islaamiyiinta ayay kooxda daacish qaybo badan oo ka mida maamulaan ilaa iyo sanadkii hore waxaana magaalooyinkaasi ay marka hore gacanta ku hayay oo joogay qaybo ka mid ah faluuja ciidamada dowladda
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii waa go'aankaaga dhallinyarada idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington dhallinyarada soomaaliyeed siyaabo kala duwan ayay aroosyadooda u dhigtaan wariyaha v o ed ee muqdisho ayaa inoo haya warbixin ka hadlaysa dhallinyaro arooskoodii si fudud u samaystay halkaasna dhaqaalo badan oo kaga bixi lahaa ku badbaadsaday wariya colaad waxa uu sidoo kale la sheekaystay mid ka mid a culimmada diinta isku nikaaxa lamaanaha isdoortay warbixintan ayuuna inoo hayaa
culimadiin fara badan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u mahriya dadka guurdoonka ah tan iyo markii burburka uu ku dhacay dowladdii dhexe ee soomaaliya mashaa'iqdani siyaabo kala duwan ayay u mahrinayeen dadka guurka doonaya mana jirin wasaarad hagta mashaa'iqdaasi qaabka ay guurka ay u marayaan sheekh xuseen macalin xasan maxamed wuxuu ka mid yahay culimmada wax mahrisa waxaana wax ka weydiiyey qaabka uu wax u mahriyo horta walaal waa jiraan dadkaas oo guurdoonka ah waana arrin maaragtay wanaagsan oo sharciga waana wax loo baahan yahay maxaa yeele unuka ayaa ku dhalanay haddaysan waalidku naftirkiisana dhalay uusan guurdoon ahaa lahayn waxaa waaye nasabiyadiina ayaa ash ahaa lahayn marka waa arrin aada u fiican waana maaragtay haddii aan aragnana waan u fududaynaa wixii sida shareecada islaamka ay raalli ka tahaan ugu fududaynaa marka waa qaabo badanay leeyihiin dadkaas guurdoonka ah oo yimaado soo maa ha dadkaas marka markay kuu yimaadaan oo kale maxaa weydiisaan oo shuruuda markay ku yimaadaan ko waxaad weydiinaysaa qofkan haddii uu aabihii qofkan sidiisaba waxaa gabadhan la- la nikaaxinaayo qof ayaa walaayadeeda iska leh qofkaas walaayadeeda iskale ayaad weydiinaysaa hadduu joogo haddii uu qofkaas uu xaadir yahay gabadhii hadduusan asigu nikaaxinayn asiga ayaa wakiilanayo ciddii nikaaxinayso laakiin hadduusan asigoo xaadir usan ahayn qofkii walaayad iska lahay qof wakiil ka ahu asigoo wakiilsana meesha aysan joogin waxaad waa- waxaad weydiinaysaa su-aal ah aawe sidoo kale aabbaha aawe aabbahay waxay ku leedaha kale uu dhintay kabacdi waxaa leedaha abkowga aabbaha dhala aawe uu dhintay abkowyaala markii la waayo waxaa usoo noqonaysaa dhankan kale aawen wiilkii kugu hooya aabbahay aawen wiilasha kugu aabbahay haddii la waayo wiilal ku aabba haddii la waayo adeer ade- aabba ku wiilkii oo ku hooya aabbahay wiilashiisii saas baa loo weydiina ilaa maaragtay qofkii walaayada lahay laga xaqiijiyo qofkii walaayada lahay markii la xaqiijiyo ayaa waxaa la raadina haddana meeshuu meesha joogin markaas uu ku sugan yahay marka wiilka iyo gabadhoo kale markay yimaadaan ay ku yidhaahdaan annaga maaragta waa isla soo fakannay oo shuruudahaas la marsiiyo kadib maxaa samaysaan qofkaas markii shuruudahaas la marsiiyo een, sidiisaba een, qofkan meeshan shiiqa waxaa laga sam- waxaa- waxuu ka samaysanaa isla markaas meesha waxaa fadhiyo laba qof oo markhaatiya waxaa fadhiyo wiil iyo gabira fadhiyo waxaa fadhiyo shiiq wax nikaaxi lahay meesha markay ugu yarta shan qofooda lagu fadhiyaa labadan qofoodoo markhaatiya waxay maaragtay caqadkaas dhacayay markhaati ka yihiin Een, gabadha iyo wiilkana waxay xaakim ka dhiganayaan oo ay idanka saara oo ay u idmanayaan oo ay xaakim ka dhiganayaan shiiqa inuu isku nikaaxiyo markii xaakimkaas ay shiiqa ay saartaan oo taxkiimka uu ka aqbalo ee haddana ay nikaaxi markaas insaas ugu idmaan kabacdi shiiqii wuu ku nikaaxinaa asigoo dhahayo gabadhan iga xaakim yeelatay ayaan kugu nikaaxiyey een, maharkeeda uu intaas yahay saas buu kule nikaaxinaa marka culummada naftirkeeda isma leho qaar baa un isaga shaqaysto qaar baa aqoontooda kula dadaalo qaar- maaragtay nikaaxyadii maaragtay qaar badan waxaad arkaysaa aan fiicnayn oo maaragtay qof markaas aanan aqoon fiican aan u lahayn ama khirfad khibrad fiican u lahayn oo iska nikaaxinayo iyadoo sidaas ay tahay haddana waxay sii kala yihiin culammada sheikh wasaaradda arrimaha diinta ruqso ka haysto oo loo ruqseeyey inuu maaragtay wax mahariyo mahriyo iyo sheikh cilmigiisa ha ku mahriyo adigoo kale hadda ruqsad maa ka haysataa dhinaca wasaaradda arrimaha diinta oo kale iyo awqaafta haa, ruqsadaan ka haystaa wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta culamo badanoo noocaasana waa jirtaa Een, waa aadayna u ixtiraamaan wasaaradda naftirkeeda dadka ay ruqsada ay siiyeen oo maaragtay u ruqseeyeen inuu nikaaxaas u sameeyo waagii horena aaday u jiri jirto maaragtay taas caamay bay ahayd Ma- sanadahan dambe oo burburka iyo dagaalada ay dhaceena wixii la waaye haddana waxaad moodaa inay dib usoo noola hayso in culamada wax nikaaxaysa ruqsooyin la siiyo intaasi kadib waxaan la kulmay dhallinyaro is soo guursatay oo iminka si caadiya u dhaqmaya ama isqaba oo reer ah Een, cabdikariin ee, nin dhallinyaraha tahay waad guursatay bal ka warran guurkaada qaabkee aada u soo martay guurkayga haddii aan ka faalloodo ee, dabcan ee, markaad rabto inaad guursato ee, waxyaaba badana caqabadaha la kulmeen Ee, wixii aad u adkaysatana waad ka gudbaya waxaad u adkaysa weydana way ku- way ku hor istaagayaan Ee, dabcan markii guurkayga aan ka hadlo ee, maalan waxyaaba caqabadaha ka hor imaanaya waxaa ka mida inaad markaas qarash badan oo oo aad- dhaxagga dhaqaale oo kale Aa, aad awood badan u lahayd aadan haysan Mhm.
waxaa laga gabadhiina yaabaa- inaad guursato aad jeceshahay gabadheedana aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in oo caqabad xagga waalidka oo ka hor imaado dabcan ee, oo waalidkii ay rabaan in gabadhooda si sharaf leh oo oo si ama maaragtay mudnaani ku jirto loo soo maro awooddeedana aadan lahayn soo ma ha ee, dabcan aniga markaan guursanayo kale markaa ka soo qaado ee, aniga ee, waa issoo mehersanay kadib tartiibaa oo qalgalnay hadda dad oo wan wada noolaan nahay oo oo caadi hadda eh, saaxiibtaa way kula nooshahay aqalkiina aad maaragtay joogtaan waa dhaqmaysaan Eh, bal ayadana aan wax ka weydiiye magacaada ubax maxamed cali haye ubax bal ka waran sida uu saaxiibkaa bal uu ka sheekeeyey dhinaca guurka aad u soo marteen walaahi kolleyba qof walba wax bay ku qanacsan tahay waxyaabaha aa ku qanacsaneed haddaa weysina waxa aa ka bedi weysaa sameynaya soo maa marka hadda kolley kolleyba wixii dhan waa lasoo mooda maayno ani asi waa isguursanay haddana reer dhaqmayaan ah oo gurigooda ku faraxsan duruufana waa iska jiraanoo marka horeetaba faamilkay oo lagu imaanin oo aa hoteel lagu timin maanta farxad saasa aysan jirin laakiin laakiin qofka aa- jacaylkaa ka weynaa soo ma wax walba Aad u soo jacaylkaa ka marteen.
weyn qofkaa kugu qanacsan tahay aa helaysid wax walba ka muhiimsan Eh, marka noloshan waa ku qanacsan tahay oo guurka qaabka aad u soo marteen iyo xagga dhaqaalaha qarashkeeda ka baaqday aada iyo aad aadaa ugu qanacsan Eh, en hadda ka waran en, dhallinyarada sidaan oo kale ah oo masalan doonaya inay guursadaan oo kale maxaa u sheegi laheed oo dhihi laheyd Bal guurka in aanan la adkeenin oo gabadha wiilka markay ku qanacsan tahay sida ugu fudud oo diinta islaamkana qabta ee samayso gabadhi ee ninka guursato iyadoona waxba shuruudaha aanan ku xirin aanan dhibin Ay. En, waa maqlaysaa saaxiibtaana waa way sheegtay qaabkay guurka u soo marteen En, maadaama saaxiibta ay kugu qanacsan tahay en, gabadha saas oo kale ah maxay kaaga baahan tahay inaad aad aad u samaysid ama daryeel gooniya aad ama kaga fikirtid dhinaca nolosha oo kale Ee, dabcan waa qof oo ka mida noloshaada ee, wax walba oo wanaag oo isdheheedo markaas waa wa- way ku qanacsan tahay inaad u sameydo waayo oo aad Oo aad awoodid.
oo oo aad awoodid oo dad oo aysan aysan tabin inay shalay ee nolol ee, daciifa ay ay kugula soo biirtay Ood- ood ka fikirto maanta inay dadka ficida ay la mid noqoto axmed xasan colaad v o a muqdisho haatanna magaalada boosaaso waxaa ka jira boosaaso dhallinyarada qaarkood oo ciriiri kala kulma dadka hantida badan oo maskaxda ka bedela lamaanihii isdoontay inay guri wada dhistaanna ku heshiiyey haddaba wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan waxa ay ku eegeysaa dareenka dhallinyaradaasi xilliga ay dhallinyaradu guurdoonka yihiin ama ay ku jiraan haasaawaha ayaa ah wakhtiga ay dhallinyaradu baadigoobka ugu jiraan halka ay ku nagayn lahaayeen mustaqbilka noloshooda hase yeeshee waxaa jira caqabado ka hor yimaada muddada ay dhex muquurayaan xodxodashada iyo dhismaha jacaylkooda kuwaas oo ay ugu horrayso dhinaca dhaqaalaha ama jeebyarida oo ay sababto baagamuudadu caqabadaha dhallinyarada waxaa kaloo ka mid ah tartan dhex marax dhallinyarada rag iyo dumarba xilliga ay ku jiraan haasaawaha fursadaha waxbarashada shaqada iyo in dhallinyarada qaarkood uu nasiibku u saamaxo inay buuxiyaan baahidooda ayaa u sahasha inay ku guulaystaan doonistooda waana arrinta sababta in mararka qaarkood ay dhacdo inuu burburo jacayl soo taxnaa sanooyin badan salebaan axmed shire oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo ay arrintani saamayn ku yeelatay ayaa iiga waramay waxa ku dhacay gabadha markaad xiriir buuxda leedihiin oo xiriirku naadin ka dhexeeyo waxaa soo wajahaya laba caqabadood caqabad waa mid waxaa ku wajahaya waa waalidka midna waa ayada damac galaya ama hanka damaceedu galaya because of waxay isbaranayaan wiil wiilkaas waxaa laga yaabaa inuu adiga ka activity badan yahay ama uu kugu dhaamo dhaqaalo ama maybe je- wax si kale kuga kaa activity badan yahay adna aad u hayso jacayl aad u hayso aadan mm, fulin karin waxa qofkan needskiisa u baahan yahay baahdiisa aadan koo fargarayn karin tan kale waa waalidka waalidka soo dooranaya qof kasoo doornay sida qof dibadda ka imaanaya oo kale aan wiil banaan ka imaanaya ama qaraabaan nahay keenaya dhibaatada u badan horta halkaas ka dhacda oo xiriirka badankaas kala goysku iska yimaada oo reflexion badan ka dhacan nsalaban arrimaha wax kaa soo mara ma jiraan adiga wax badan okay waxaan nahay aan saaxiibo nahay waa nin gaari wata anigu gaari ma wato waxaan aaminsanahay dadka baylugta aaminsan oo shaqaansigiisu waqti yahay weeye aanu sheekaysan jirin inuu gaari intuu la yimid oo yidhi muxuu kaa jinka lugeynaya uu ku- uu yidhi baan dadkaasoo kale aan haya waa gartay hadda marka gabadha ma guursaday gabadhii ma aqaan iyagoo waa socdaa ugu dambaysay anna aan ka haray waa gartay adigu marka qof kale ma isku dayda inaad xiriir la samayso hadda hadda hadda selection hadda selection fiican baan wadaa iyo hadda waxaan ku jiraa best selection baan wadaa haddeer waa kaa weli ma soo xulan waa kaa weli siijin baan ku jiraa dhallinyarada maxaa u sheegi lahaa dhalinyarada waxaan sheegay dadku kale activity badan yahay qofba qof kale ka activity badan yahay aan awood lasu sheegi karin waa gartay waa sida banan goor iyada waxay u sibaysanta inay kula sheekaysato ee mid kala baxdo conceptaas dumarku dhan waa wada aaminsan yihiin oo goor halkaasla sheekaysanaysa laakiin raggu kala activity badan kala firfircoon waxaa sanadahan dambe soo kordhay in dooha iyo xulashada dhallinyaradu ay isu bedeleen dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha dhoofka taasoo sababtay in aan loo meeldayin quruxda iyo da'da labada qof ee nolosha wadaagaya magaygu maxamed cismaan muuse layiraa damdam walaa faadumo aad baad u mahadsan tahay qodobkan waa qodob xasaasi ah oo qodob dhallinyaradu u baahan haddii jeer in ay ka fiirsadaan waxaa jirta dhallinyaradu in badan way wada socotaa haasaa waa la galaa waa la sheekaystaa muddo badan baa la wada socdaa haddana waxaad moodaa xoogaa inay kala caga jiidayaan ayadana waxaa fiir waxaad u malaysaa inay eegayso dhanka dhaqaale iyo ninka tabartiisa isagana uusan dee waxba islahayn oo nin dhallinyara uu yahay oo galgacayl iyo uu raadinayo mustaqbal dhinaca waalidkao kale ka war dhinaca waalidkao kale caqabada badan baa ka imaan kara oo waxaans dhihi karaa had iyo jeer dee waa waa dadka keliya oo waalidka yiraahda macnaha gabadhayda waxaan la raadinaya ama waxaan kuu baraya intaasoo sana aan wax kuu soo baraya wiil walaalkaya in adeerkaya kusoo doontay oo dibadda ka imaanaya nin dhallinyara ay ku dhacda waa arkaan saaxiibana way jirtaa iyadana in reer hebel baa saas iyo saas iyo saas oo aan hadda kahor ballan ka qaaday baa jirta inaan kaa ballan qaado aan ku siinayo taasna ayada meesha way ku jirtaa in la yidhaahdo reerka wiilkaba la liido la yidhaahdo reerkan uma qalantid oo kale midda kale oo aan aadka iigu yaabka badnaa waxay tahay oo dhallinyarada aan ku arkay in gabdhihii eerarkaa ay ka qoosteen oo dee arrintaa darteed uga qoosteen liidnimo iyo qarashaadi waxyaala noocaas lagu xiray ee kadib ay u hasaawo tagayaan dad waaweyn oo diaspora oo isku dayayaan inay macnaha helaan oo hadhowdina uusan waqti fiican usa siinayn oo dee laga yaabo inuu saa ku kaxayso oo isagu naftirkiisa ayan daacadna ka ahayn uu isleeyahay wadanka kaga taga ha ayaama ku mooda wadanka kaga taga xoogaa qarashaad ka hel marka caqabada badan baa dhaninyara soo faasaarta heerka nolosha iyo dabaqadaha bulshada ee kala gedisan ayaa dhallinyarada qaarkood ku xambaara inay ka quustaan doonistooda waana arrinta sababtay in dhallinyarada qaarkood ay samir ka gaaraan inay mustaqbil la wadaagaan gabar ka soo jeeda qoys dhaqaale iyo magac leh xasan siciid cali ayaa sidaas aaminsan marka waxaa meelaan gaarin aad naftirkaada inaa heegsatid maaha meelaan gaarin waayo waxaa layidhi lug hore oo lug dambe oo lug hore dhaaftay jabad baa leedaha layidhi marka inaa guuxaada ka dheeraysid maaha dadku waa dabaqado aad dabaqada kadsanta waa inaad ku jirtaa dabaqadana macnaheeda taad ma aha diin maaha diinta waa dadku waa simihiin waa caadi qof baa la sheegay marka taas qofku waa inoo aamina waxa haysatid laba markaad haysatid inaa afar raadisid oo tirahda aniga afar qof haysatid baan la higsana sama socon kartaan hadha waxa laga diidaan oo saa lagu leeyahay macneedu ma aha ma gaartid mehe higso waa gaari doontaa laakiin markaa hore ha ka gaarin qofku waa inuu meel hoose wax muddada waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayaa waxaa jira dhalinyaro sanooyin uu ka dhexayo xiriir iyo inay ballan ku gaaraan inay isguursadaan hase ahaatee uu midkood ballanta ka baxo taasoo niyadjab ku ridda dhalinta qaarkood kadib markii ay waayaan rajadii ay hiigsanayeen haddaba sidee ku dhacdaa arrintani maxaase sababay axmed yuusuf cali ayaa inoo sharaxaya tafaaduma arrinta wax badan baa ka jira baan dhihi karaa waana caqabadaha inta badan haysta dadka guurdoonka ah waxaa dhici karta in gabar dhallinyaro ah oo guurdoon ah oo bislaatay ay qof xidhiir la wadaagto qofkaas muddo ayay xidhiirka la wadaysaa isagana uu la wadaya waxaa laga yaabaa marka inta badan soomaalidu jacayl wax kuma guursadaan dana iyo waxyaalo kale ay fiiriyaan kadib waxa uu helayaa qof iyada intay shuruudo u buuxisay ka badan u buuxisa oo dana gaara marka halkaa uga soo baxaan baasboor ha sidato habar iska ganacsata ha ahaato hadday rabto oo lacag haysata kadibna gabar hanti haysata ha noqoto oo looga dhinto dhaxal u heshay waxay noqonaysaa marka gabadhii uu waqtiga ka lumiyey inuu ka raaco gabadhan kale qisooyin waxay ku dhacaan wiilasha sidoo kale wiil baa muddo waqti laga qaadaya si fiican loo xiriir loola samaynaya hadhow mid kala imanaya oo weliba dadka diyaasbaraha baan aad ugu eedaynaya arrintaas inkastoo xilliyadii hore ay adkayd xiriirka joogtada ah ee dhallinyarada haasaawuhu ka dhexeeyo ayaa sannadahan dambe waxaa muuqata in dhallinyaradu ay caqabadahaas ka gudbeen waxaana jira baro isgaarsiineed oo ay si joogto ah ugu xiriiraan walow uu facebooku u horeeyo hase yeeshee dhallinyaradu waxa ay ku tilmaamaan in xiriirka isgaarsiintu uu yahay halka laga wareemo jacaylka una sahasha in wiilka ama gabadhu ay yeeshaan saaxiibo badan faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad bay umaadsan tahay faadimo yaasiin jaamac oo warbixintaasi inala socodsiinaysay dhinacaasiyo dhadhaabna dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyaguna la kulma loolan dhaqaale iyo weliba kaalinta uu waalidku ku leeyahay doorashada labada isdooranaya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna aadan xasan tarax labaatan sano kadib weli colaadii soomaaliya waa ay sii socotaa soomaali badanna waa ay kusoo qaxaysaa xeryaha balse dadka da-yarta ee xeryaha ku nool muddada labaatanka sano xeryaha qaxootiga waa hoyga keliya ay abid arkeen xeryaha dhadhaab waxaa lagu talagalay inay hoy u noqdaan sagaashan kun oo qaxooti ah balse haatan tirada qaxootiga ku nool waxay cagacagaynaysaa nuus milyan qaar ka mid a qaxootiga waxay ku dadaalayaan sidii ay nolol caadi ah ugu samaysan lahaayeen xeryaha qaxootiga waxayna maalin walba la hardamayaan dhibaatooyinka hortaagan aroos waa wax qof walba uu marayo hadduu allah u qoro oo cimri dheer siiyo qof walba oo dhalinyaro ahna wuxuu ku fekeraa ama ku niyad hayaa goortuu dhisan doono ama reer yeelan doono qaabkii iyo qorshayaadii ayuuna kasii fikiraa waxaa qaxootiga lagu aroosay oo ku dhalay caruurtii lagu dhalay qaxootiga oo ayagii ayaaba sii dhaldhalaya iyadoo iska jirto tabar xumo iyo qarash yari ayaa sanadihii lasoo dhaafay la arkayay wax aan horay loo arag waayo waxaa sii adkaanaya qarashkii iyo waxyaabihii laga rabay in aroos la geeyo maxamed axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada gurdoonka ah muddana ku haminayay inuu reer yeesho balse waxaa caqabad ku noqday qiimaha uu ku socdo qarooska
qaxootiga dabeicadiisana ma garanayo laakiin waxaa maqlay markaan imid kabacd in meeshii guurka ka adag yahay oo xagga qaraashaadka markii la dhaho laska raba waxyaabo badan aan dhinaca caadi ahayn waxaa ka mid ah dahabka la sheegaayo waxaa ka mid ah sharaxaada guriga waxaa ka mid ah gabaatiga oo dadka ay waalidiinta qaataan hadda wixii oo dhan micnaha qofka marka isaga heli kara haa waa samayn karaa laakiin dhalinyarada maan joogtan ma haystaan profession ku filan ama camal ayaga ku filan ma haystaan waxyaabo badan meesha ka dhalan kara sooma shaksi ahaantaada maxaad la guursan laadahay ood isleedahay len da-dii waad joogtaa nin hadda iska xamaasho meelahan mataqaanaa ka barweystaa tahay marka maxaad is leedahay maanta waktiga uu kugu sahlin laayahay inaad guursato taas waxaa soomaali waxay tiraa waxay elahaysa ilaalo ka dhan waktiga maanta hadda aan ku jirno micnaha qofka ma heli karo waxyaaba asagoo ku filan meeshan waxaa naga soo gala waa alyom alyomna kama badno guur imu kala go alyom oo micnaha qutulka micnaha ay sheegeen xagga cuntada imu kala go qarashka maanta kusoo galay iyo markii loo fiiriyo xagga guurka aad u kala baday dhibaatada ma dhanka gabdhaha gabdhihii qaxooti waa wadatihiin adigii qaxooti waa tahay marka maxaad iskugu iman laadihiin ood isku afgaran laadihiin ood dhiida bal aad isla meel dhigtaan bal in dhaqaalahan yaraad haysato aada bal ku maarayn kartaan bal guurkiina gabdhaha eed ma lahan laakiin waxaa eedla waalidiinta dhale okay taas marka laga soo tago gabdhaha nafto qaladka ilaahi waxaa ka mid ah markii heblo maanta ay shan iyo toban baabuur isu daba dhigo oo mid meelaha iska yimid oo xoogay dhaqaala iska wato aroos la galo amtan kale waxay kusaabsan taas inay ka saraysa iyada nafteeda marka qofka haddii fin ku nool dhalinyarada ka mid ma heli kara asagana waa jecesha in la guursado oo guri la geysto oo mustaqbal samaysta laakiin waxbaa jiro taasay fiirisa taas intay fiirisana horumar ma jiro ninka raggee maanta dhaqanka u baahan haddii xitaa qofta ama diiniyada ay fiican tahay ama waalidkeed fiican yahay ama maxay wax unsaas ay wanaagsiin waa qurax daran tahay waa qurxoon tahay midna kuma raacay waa iska guursana asaga laakiin waxaa ii muuqato meesha in ay jirto xoogoy
xuseen colaad oo ku magac dheer indhacade waxa uu ka mid yahay kuwa u dhabar adeegay inay aqal galaan waxa uu yidhi weli waxaa iga sii guuxaya qarashaadkii uga baxay arooska ilaa haddana aan bixinaya lacagtii aan deyn ahaan kusoo qaatay balse waxa uu qabaa in dhallinyarada ay iska guursadaan iyagoo aan fiirinayn caqabadaha adag ee hortaagan inuu guursado oo guri u yeesho oo xaas u yeesho oo maxallahay meel uu ka soo baxo laakiin midda ugu weyn oo na haysta waxaa waye isaan la-aan gabdhihii iyo annaga isma fahmeen isaan la-aantana waxaa sababay haddii annaga faqiir aan noqonno oo qaxootinimo ayna hayso ma aha gabdhihii inay naga weecdaan oo ay dhahaan raggan waxba ma haystaane ma guursanan ay ka fikiraan niman dibadda jiro hadda dhallinyaro badan oo saaxiibada waxaan garanaya gabdhihii markay waaniyeen ay wax u sheegeen way guursadeen hadda way wada degeen calaa halkii wiilba wuxuu leeyahy saddex gabdhood afar gabdhood oo carruura middaana faa'iido weynaysaa marka waxaan dheer dhallinyarada ha guursadaan ha guursadaan ha guursadaan inta ay jaanis haystaan waa intay yar yihiin marka nin walba oo maanta qaxootiya dhallinyarada saddexda xore ee dhadhaab waxaan ugu baaqilaa inay guursadaan guurkana waa fiican yahay waa shayga ugu habboon diintaaba qabtaba in la guursado ma aha maanta haddii aa khasaarto ama minus uu ku galo inaad dhahda ma guursanayo dhallinyarada hay-adahay u shaqeeyaan waxbay qabsadaan calaa ninkii lix kun ka yimana qaataa way anface way anface dhalinyaro badanoo la sheekaystay waxa ay leeyihiin duruuftii waa adag gabdhihii ma yeelayaan oo dahab iyo waxyaaba in la keena ayaa loo baahan yahay marka waxaa leedahay waxaas yaan la fiirinayna ha lagu dhiirinaado ha la guursada maad leedahay gabadha haddii aadana waxa u sheegto oo awaaniso haddii adiga aad saaxiib la tahay marka way kaa aqbale wax walba u sheegta aday kaa ogolaani hooyadaad amarka ma qaadanayso aabbeed amarka ma qaadanayso way og way ogyihiin gabdhaha xitaa maanta joog joogaan ee dhallinyarada inaan waxba lahaysan marka aniga dhallinyaradana niyaday iska dilin gabdhahana niyaday ay iska dilin hala guursado hala guursado faqiirnimadan waa laga baxaya bal qaxootinimada ka sheekee bal waxaan rabaa arrinka inaad iga waranto bal sideed u aragtaa adiga qaxootinimada dhallinyaronimada iyo guurkan armaaja konton kun oo ka yimani la gadaya waa kun dollar ka yimani hadday ku dhahda idhig ma aha adiga inaad dhahda armaajo idhig iyo maxaalahay waxaasay dhahda gabadhi waxaa la rabaa in xisaabtaada intay dhantaa u sheegto kowdii horeba inta aadan guursanin ka hor carrunta u sheegto laakiin mar walba waa inaad guursato waa guurka aad ka fikirto oo aad isku dayda inay gabar aad guursan karto oo asluub iyo diin iyo xeshoodba leh markaas carruuray kuu dhalay u wadaa imaanaya ilaahay subxaana wa tacaalana waxbuu idin siinaya oo risaqa ilaaha furo marka taasaan dhihi laha aniga kowdii horeba jaaniska ugu hore aa helayso gabadhaha beerdareenin beenha u sheegin runta u sheeg waxaad dhahdaa waxba ma haysto walaalay qaxootiya ahay kaar kowlaan leeyahay aayadka ma wato laakiin waan ku dhaqan karaa ee iska guurso taasaan dhihi laha ani ahaanteyda haddaba qarashaadkan faraha badan ee baxaya yaa u sabab ah ma maciishada qaaliyowda mise alla ii sameeyada gabdhaha waxaan arrinkan kala sheekaystay faadumo cali axmed oo calafkeeda sugaysa wallaahi arrintaas waxaan ka dhihi lahaa dhallinyarta ayakaa rabaa naago oo bilaash ahoo waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaan ay jecel yihiin maxaa ka wadaaba gabdhaha banaanka laga soo qabsado ama waxba aysan ka dhiiban marka ma waxaad rabtaa gabdhihii in wax laga dhiibo oo qarash badan lagu bixiyo oo sidaas ka bacdi loo aroosto haa naagta waxaa rabaa sida sharafta le in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo saasaan jeclaan lahay ani laakiin waxaa la joogaa qaxooti oo dhaqaalihii waa iska yar oo dadkii ayagaa iska tabardaranba haddana gabdhihii waxay dadku xirayaan dhalinyarada waxay leeyihiin dahab baan u baahannahay oo in xoola la qala la rabaa oo gabaati la bixiyo marka arrintaas ka waran wallahi waxaan dhihi lahaa kolay qofka labadii qof hadday sheekaystaan ayakaa is ogmaanta qofkaas wuxuu dantiisa wuxuu awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagta meel kale ka raadsado aan jeclaanaha laakiin gabdhihii ayagan in la guursada u baahan yihiin dhallinyaradii oo badan raggii ah inay ayagan wax guursadaan u baahan yihiin baahi badan baa iska jirto waad og tahay marka haddii waxba lahayna laska daaya laska tagtaagnaada maalada may naagtii oo oo jecel in maanta aroos weyn loo dhigo hanti iyo adduun laga bixiyo ninkii awooday raasinaysaa ninkii awoodinna oo wuxuu awood ayuu dhiibaya soomaha ada hadda shaksi ahaantaada maxaa is leedahay ada haddaan kaasoo qaadno maxaa isku xiri leed ani kolley waxaan isku xiri lahaa maanta wixii maanta aan u qalma in la ii suubiyo ay maxaa u qalantaa maanta wixii aroos weyn in la ii dhigo dahab iyo adduun la ii gadaan jeclaan lahaa laakiin dahabkii qaxootiyaa joogta iyadana haddaad qofka doo oo awoodin oo qofaan isjecelna hadduu yahay qasab maaha inaan ku xiro marka jaceylkiinaa ka weynaa leeda mia ha jaceylkaa ka weyn ah walba si kastay ahaataba dhalinyarada ku nool xeryaha ayaa isugu darsantay daruuftan adag ee qaxootinimo iyo mid hamid dheeraad ah haddii ay noqon lahayd inay shaqo fiican helaan amaba sidii ay u maarayn lahaayeen noloshan adag ee taalla xeryaha aadan xasan darax v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaana la socodsiinaya falastiin axmed iimaan
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go'aankaaga toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa guurka iyo dhallinyarada waxaa marti inoogu ah axmed nuur muuse oo bartay cilmiga bulshada islamarkaana bara ka ah jaamacadda magaalada hargeysa kusoo dhowow xubinta wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go'aankaaga axmed waxaa jira in guurka isbeddel weyn uu ku yimid sannadihii dhowaa guud ahaan horta caalamka laakiin gaar ahaan haddaan hadda fiirino kan dhallinyarada marka la isbarbar dhigo guurkii hore iyo guurka maanta maxay tahay farqiga u dhexeeya bismillahi raxmaani raxiim falastiin waad mahadsantay marka hore su-aashaad weydiisay haddaan isku dayo inaan wax ka idhaahdo anigoo ka hadlaya farqiga udhexeeya guurkii hore iyo guurkii cahdiga nimka jira xaqiiqatan arta waaqiciga imka lagu nooliyo waaqiciga berigaa lagu noola aada buu kala duwanaa waxa weye dadka badankoodu berigaa hore wuxuu ku noolaa baadiyaha waxa weeyahay nolosha magaaladu aad bay u yareed marka dadku aad waxay ugu xidhnaan miyiga nolosha miyiguna waxay aad iskaga xidhneed oo ay ahayd nolol kooban ta magaalada ka jirta iminka laakiin haddaad fiiriso dadka badankoodu magaaladay ku nooli dad badan baa magaalada ku nool dadki waxbay barteen dee habkii noloshu wax badan baa iska bedelay technolojiyadii baa timi waxawey waxbarashadii baa korodhay marka waxa yarta farqiga udhexeeya waxaa keenay waktiga iyo cahdiga lagu kala nool yahay ayaa ah laba kala gadisan sidoo kale waxa dhacay dagaalaa dhacay dadkii way qaxeen quxuntibay tegeen wadamo kaley tegeen dhaqano kaley la yeesheen xidhiidh dhaqanadaa kale laftooduna saameyn bay ku yeelanaysaan hab nololeedkii bulshada soomaalidu ay lahayd kadib markii la iskuu soo noqday waxawey noloshu sidii ay ahayd markii baadiyaha lagu noolaa ee beriga hore ma ahaanayso waayo waxa yimi xidhiidh baa yimi ummad kale lala xidhiiday waxa yimi horumar baa yimi waxa yimi dagaalaa yimi waxa yimi colaad baa timi waa la kala guuray guurkii wuxuu noqday inuu noqdo qof kastaaba qofkii uu la deganaa ama xaafadii uu deganaa oo ay ku kooban tahay cidda ay sokeeyaha yihiin inuu ka guursado waxaa kaloo saameyn ku yeelatay dhaqaalihii dhaqaalihii baa kordhay waxa weye dadku berigi hore aad ba iskugu tiirsanaa oo qofka guursada waa ti la odhan jiray kaala la siiya ama qofka waxa weye dhaqaalahoo dhan baa laga kebi jiray xoolaha loo soo ururin jiray reerka alaabahay usoo ururin jiray marka waxa weye de isbedelka waad arki kartaa dhinacyo kasta ule kii dhaqaalaha waxa weye diintii oo kale aad bay dadka barashadoodii ayay u badatay oo iminka markii magaalada la yimi dhalinyar fara badan ama da-ya fara badan diintii aad bay u barteen xaggii kale de technolojiyada iyaduna saameynteeda yeelata marka waxaaso dhan markaad iskusoo duubto farqi weyn baa udhexeeya xagga reerkao kale haddaad eegto dadki way kala guureen berigi hore dadku waxay wada noolaayeen guri baad ka helaysa abtigii inabtigii eedadii ayeydii lakin iminka waxaad moodaa in qoyska iyo caruurtiisu ay gaar u nool yihiin afka qalaad waxa lagu dhaha nuclear families marka runtii dee isbedel weyn baa jira farqi weynna udhexeeya labada guur marka la fiiriyo dad badan waxay yidhaahdaan guurka waayadan dambe ma lahan micnihii iyo qiimihii uu lahaa waagii hore waxaa aada u badan furiinka waxaa aada u badan caruurta kora hooyo iyo aabala-aanta ama labada waalid mid la jooga marka maxaa u sababa in isbedelkaasi uu dhaco
horta sabab horta run ahaantii lama wax daraasado iminka cilmiyeysan oo aan ku taaban karaa aan ku odhan karaa waxa waxaasaa sabab ah ma jiraan laakiin haddaan eegno habka iminka nolosheenu ay tahay runtii waxyaabihi hore aan ku sheego o dhan qeyb bay ka yihiin qiimaha guurku lahaa marka aan ku sheegay dadku way isku xidhnaayeen waxa weye dadku way ka koobnaayeen intan dad yar bay ahaayeen waxay colaad badan may jirin waxaa jirayin de dhaqanka aada loogu xidhnaa oo ninka magaalada ninka miyiga jooga waxa weye nin dhaqanyahan u ahaayo raasraacaya mataqaanaa noloshii reerkoodii ka horreeyay odayaashii magaalada wuxuu lahaa hal door buu lahaa uu hiigsanayo lakin waxaad moodaa dhalintii markii magaalada ay soo galeen ay waxbarteen dadkana ay ballaadheen dadka ay kala guureen waxaad moodaa inuu habqandhacay oo ilmihii yaraa ee ku barbaaray xeryaha qaxuntigo kale ee kusoo noqday magaalada ahdigan dambe ay nabadu soo korayso waxa weeye waxyaa fara badan uu ka duwayay ninkii magaalada miyiga kore gacanta la hayay sidoo kale dee guurkii imika waxaad moodaa dhinacna wuu dee wuu ka adkaaday dhinacna waxaad moodaa inuu ka fududiyo dadka iyagoon isku fiirsan oo dee raggii hor hablaa way hidaraaci jireen oo inanta hooyadeed baa loo eegi jiray reerkooda loo eegi jiray waxaway labada reer baa isku xidhmi jire labada carruur ay ka kala socdaan lakin waxaad moodaa iminka caruurtii in iyagu cidla iska helayaan muddo yarna waxa laga yaaba intay dee iskaga helaan ay dabana yidhahdeen gurigaan iyo galeylana lakin aanu ahayn macnaha ay gurigaa ku sameynayaan mid qoto dheer oo oo dee berri markii labadii qof ay nolol bilaabaan inay wadaagaan waxa weye wax fara badan oo qarsoon baa ayaa dabada usoo baxaya marka laba ma haystaan mid ma haystaan ehelkii ka dambeeyey tiirsimaadka u ahaa oo haddii ay wax jiraan intay dib ugu noqdaan ama odhanayay reerka ukaadiya midna aqoon badanna iskama haystaan iyo iyo samir badan waayo aragnimo badan ay ku dheehantay ma haystaan oo iyagu laftoodu ma xallin karaan khilaafaadkii qoysnimo ee ee soo kordhay marka runtii waxyaabaha sababa waxaa kamid ah iyadoon ay jirin cid hegta dhalinyartii iyadoo aan dhalinyartii mataqaanaa dee waxbarasho jaamacadeed iyo maadi waa la helay laakin tii dhaqanka ahayd ee qiimaha ama diinaha ato ama ama dhaqanaha ato ee tusaysay qiimaha guurku leeyahay waayo guurku waa asaaska nolosha laakiin laakiin hadda waxaa sheegtay waa runtaa waxaa sheegtay in dadkii magaalada ay yimaadeen oo aqoonta ay badato haddii aqoontu ay badato soo ma ahayn in qiimihii guurkana uu kordho oo aqoontu ay keento inuu qofku fahmo muhiimada guurka uu u leeyahay noloshiisa waa saxantay laakiin aqoontaan le aqoonta kordhay waxa weeyahay de marka laga hadlayo tayo iyo cidda aqoonta gacanta ku haysa waxa weye taasi wa waa su-aal kaloo meesha imanaysa aqoontan kule way kordha waxay dadka inay ina meela ay dee buwaagii qalimaan uqaataan oo ay kasoo qalin jibiyeen inay tagaan laakin su-aal baa ka taagan aqoonta halkaa taallaa ma siinaysaa qofkan de wax nolosha wax kaga bedela waayo hamigiis o dhan waxa laga yaba inu aqoontan iyo buugkan usito inuu arsaaq ku helo ku shaqo tago laakin aqoonta ayaa iyada lafteedu ah in la isweydiiyo ma tahay tii qofkan siinaysay adawaadkii uu baahnaa inuu nolosha wajaho oo ay ka mid tahay inuu guurka fahmo marka anigu waxaa odhan karaa aqoontaan le way badatay waxa weeyahay aqoontiin dee dadku ay jaamacadihii iskuulle kasoo baxayeen baa fara badatay laakiin maaha aqoontaan anigu aaminsanahay tamaanta taalla inay tahay mid qofka ka caawinaysa inuu nolosha wajaho oo dhiba carqadaha carqaladaha kalo ka hor imanaya ama guur ahaat ama habkii uu dadka kale ula noolaanay ahaatee wax ka qabanaysa maaha marka runtii wax u baahan cilmi baadhis fara badan in la eego sababta ay u saameysay iyo waxyaabaha ka maqan waxaa la sheegaa in meelaha qaar guurka uu qaali yahay guurka uu qaali noqdana uu keenayo mararka qaar dhalinyaro badani inay inta awoodi waayaan ay ku fakeraan inay inta shaqo doontaan ay usoo noqdaan bal guurkooda iyo gabadha markaas ay rabaan oo kale oo sababaha dhalinyaro badan ay u tahriibaan dadka qaar waxay yidhaahdaan waa qiimihii guurkoo sare u kacay oo aanu qof walba hay awoodi karin inuu guursado oo qofka uu jecel yaho kale tusaale ahaan marka misku xiran tahay guurka iyo tahriibka mararka qaar ma aragtaan kaysas noocaas oo kale ah
horta waxyaaba badan ba ayaa ayaa ayaa saameyn ku yeelanaya guurka u jiraa inuu inuu qaali yahay laakiin haddana mararka qaar baad arkaysaa dad dee wax haysta dhalinyar shaqaysato o shaqo fiican ku jirto haddana guurkii weli aan ku dhiiranin oo markaad weydiiso aad tirahdo war maxaad uguursan laadeen ku odhanaya niyow waxaan ku qanacnaan laanahay marka horta lama odhan karo guurku waa qaali waan ogahay guurku waa qaali maanta magaalada hargeysaan joogno waxaa laga yaaba qofku markuu guur uhollado inuu u baahan yahay dee dhaqaalo fara badan laakiin haddana de nin waxa la nin bacaysanti ceel keentay ani waxaan aaminsanahay haddii uu qofku ku fikirayo waxa uu haysto waxa weye waxa laga yaaba hadduu ku dhiirado guurka inaan cidna u diidin in haddii maanta uu soo gogol fadhiisto uu reer usoo gogol fadhiisto uu dee qof fiican oo dhaqan iyo diin iyo dadnimo laba dee uu ilaaqdo marka hore aan ahayn dee wax dee iska iska iska iska dhow waxaan aaminsanahay inaan inaan qofka hanti loogu diidin guurka laakiin way jirtaa arrintaasi oo waxa weye guurarkan ku aragna saaxadda imika jirta ayaa waxaa jira waxyaaba fara badan baa ku baxa dhaqaalo fara badan baa ku baxa hadday noqonayso meherka hore hadday noqonayso ta dambe waxyaaba fara badan baa ku baxa markaa dhalinyar fara badan waa laga yaaba inay ka niyad jabaan oo is yidhahdaan dhaqaale ma haysatid oo kuma dhiiran kartid guurkii ama hablaha iyo inamadu marka is helaan laga yaaba inay baayactamaanba o inanta tirahdo haddaanad waxa waxaas keenin oo aanad haysan lagama yaabo inaad ihaweysato way dhacdaa laakiin ma general ma ma si guud ma odhan karo way tahay ta tahriibka haddaan usoo noqdo arrinta tahriibku runtii waa arrin aada u wejiya badan waa arrin u baahan in si fiican loo daraasadeeyo waayo waxyaaba far badan baa la tacalluqa waayo ragga tahriibaya ama hablaha tahriibaya ama inamada tahriibaya waxa weye wada dhaqaale aada fara badan ku bixinaya inay gaadhaan meesha kasii tahriibayaan libya ilaa doonta intra lacag badan bay ku bixiyaan oo markay xaggaa tagaana lacag badan baa loo dira marka ma odhan karo dadkaasi way dhaqaale laayiin oo guurka ka tahriibayaan waayo waa su-aal meesha taalla dad badanoo waxaad horkaysaa ka odhanaya in dadkan tahriibaya way waa dad in dhaqaale aan haysan oo ka niyad jabin nolosha laakiin waxyaaba kaloo aan weli la taaban ba ayaa ayaa ka tahriib ka dambeeyaan odhanaya oo ay ku jirto niyad jab qofku inuu ka niyad jabsan yahay dalkan inu ku noolaado marka runtii xidhi wuu ka dhexeyn karaa laakiin anigu ma aaminsanin mana kumana caam yeeli karo in ay xidhiir weyn ka dhexeeyo in guurkan alle u qaaligaroobay iyo tahriibkan faraha badnaanaya marka marka guurka uu qaali yahay iyo marka la fududeeyo oo sida dhaqanka soomaaligu waa qofku markuu soo gogol fadhiista duruufihiisa lagu qiimeeyo kee qiimaha guurka u wanaagsan horta guurku waa arrin bulsheed waana arrin aan la odhan karin waa wax joogto meel lagu hagaagayo waayo waxa weye waaqiciga iyo qofka gelaya labada qofka gelaya ku xidhan tahay laakiin waxaan ogahay dadkii hore markuu qof soo geed fadhiisto in loo diidaa waxa way adkaan jirtay xaal bay ahaan jirtay haddaan qofkaa iminka diin loogu diidin oo dee se diintu ina furayso qof akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa ka raalitiin hadduu idin yimaada u guriya ayuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam yidhi marka haddii aan qofka diin loogu diidin may may dhici jirin laakiin ta iminka jirta still ani waxaa weli waxaan aaminsanahay inaan inta qof soo geed fadhiistay oo wixii uu huri karaya ama heli karaya keenay madasha gabadh loo diiday inay yar tahay laakiin su-aasha marka guurku qaali yahay iyo markuu badan yahay i think barakada iyo karaamada iyo iyo iyo bulshada kale ku eegeysaaba wanaageedu wuxuu ku jiraa in guurka fudaydiyo oo guurka moogta wax ka dhalanaya hadduu qaaligaroobo uu yaraado macsi fara badan baa ka dhalanaysa haddii guurka qof qaaligareeyo oo dadkii kalena ay eegayaan inay karaahiya ka timaadana waa laga yaaba oo dee waxa weeyahay karaahiyadaas hadday timaadana guurkaas inaanu midho dhalin oo waxa weeye dadka ay ka naxaan oo way dhici karta lakiin guurka in la fudaydiyo ayuu mar walba wanaagku ku jiraa bulshaduna ay ku ansaxaysaa ay ku wanaagsanaanaysaa dhalinyartuna ay ku dhiiranayaan guurka waayo waxaan waxaa laga yaabaa inay tahay waxaan la yidhahdo psychological i mean issue inay noqoto dhalinyar fara badan aanay ku dhiiran laakiin warku tirkuteenu bulshada dhex taallo ah guurkii waa la qaali karayay ay ay ay ka dabrayso inay ku dhiiradaan marka habliin haddii loo caqli celiyo waalidiintii loo caqli celiyo waxaa le loo caqli celiyo dhaqankii iyo diinta suubanaana dib loogu noqdo waxa weeye bulshadu way arkaysaa in guurka fudeedkiisu qiimo badan u leeyahay dhibaato badan maanta jirto ah guryaha daadanaya caruurtan wadooyinka joogta caruurtan xumaanaysa caruurtan lagu leeyahay waxay samaysteen burcad bay noqdeen dadka bay leynayaan waxaweye waa lagaga raysanla marka bulshadu inay fahamtay ubaahan tahay dadka aqoon-yahankani waxay ubaahan yihiin inay cilmi baadhis ku sameeyaan oo wax la taaban karo xaqiiq ah oo laga doodi karo intay la yimaadaan ay yidhahdaan waxaasaa waxaa sabab u ah waxaasaana waxaa keenaya marka anigu taas baan aaminsanahay falastinay n wadadee ugu wanaagsan inay dhallinyarada u maraan marka ay guri ama qoys yakleelayaan oo ay isguursanayaan wallahi wadada wadada ay u marayaan horta way way tilmaamanto nabigeena caleyhi salaatu wasalaam tilmaamay marka afartii wada nebigu tilmaamay ee uu weliba yiri ku dhegatii diinta leh ayaa ayaa ah marka laga hadlayo marka si guud loo hadlayo laakiin habka ugu fiican anigu aan dhalinyarta kudhi ku dhiirigeliya waxa weeyahay in qofka doonaya inuu guriga yagleelaa uu isagu marka hore fiicnaado waayo wanaaga qof wanaag qof kastaaba qof wanaagsan buu doonaya lakin waxa laga yaaba qofka inaan isagu debis kugu noqon oon odhan adigu ma wanaagsan tahay oo qofkanaad doonayso ha eegin un inu adig kuu qalmay adigu ma u qalantaa qof wanaagsan marka waxa wey wanaagga in lagu dadaalo habka ugu fiican loo maraya aan u noqdo in dee guurka la hidaraaco loo meel dayo meesha inantu ka jirto iyo meesha inuu ku jira ama reerku ka imanayo xaafaddu ka imana reer markaan le xaafadan u jira iyo qoyska iyo usrada ku xeeran iyo habdhaqanka uu qofku leeyahay in loo maro guurkana in la fudaydiyo laakiin inaan la hawl yaraysan waxa weeye inan haddii la doonayo reerkii soo boqray ee soo koriyey ee soo la soo dadaalay laga sharaf qaato iyaguna ay fudaydiyaan oo qofka soo dhaweeyaan hadduu qofku fiican yahay de de bulshadana iyo dadka aqoon-yahanka iyo dawladda waxa u taalla inay ka warhayaan oo de dhalinyarta wacyigelin fara badan siiyaan oo waxa weeye wadaadadu hadday tahay wadaadadu dhalinyarta la hadlaan hablaha lala hadlo inamada lala hadlo waxawey qiimaha guurka iyo jiritaanka bulshadu inay inay qiimaha guur ku xidhanta in loo sheego oo dadka inan jahawareersana ka odhanayo qofkaasi waxba ma qabanayo bulshada mas-uuliyadda u ah waxa wey wa inay ogaadaan haddii aan qoys fiican la helin inaan inaan maamul fiican iyo bulsho fiican aan la helin marka runtii gu guurka inaan la hawl yaraysan baan ku talin laha habka ugu fiicanna waxa weeye waa in sida ugu fudud ugu haboon loo maro qofkana inuu isagu fiicnaado maadaama uu qof fiican doonayo marka maxaa ka dhasha guurka oo xumaada saameyn intee la eg ayse bulshada ku yeelataa
horta cilmiga bulshada markaan u noqono guurku waxaan la yidhahdo social institutionska afka qalaad lagu yidhahdo unugyada bulshada wuxuu kaga jiraa waa ka aasaasiga ah waxawey waa halka ay ka timaado usradu waxa la yidhahda marriage and family ba la yidhahda institutions marka marriageu sal buu u yahay haddii halkaas ay xumaatana waa halkii la sheegi jiray loon jiray alifka kaa xumaada albaqro oo dakaali marka waxa wey haddii guurku xumaado waxaa xumaanaya qoyskii qoyska hadduu xumaadana de waxa weeyahay bulshadii baa xumaanaysa waxa waana o waana waanan aragnay qoysaska maanta dhibaatada haysta siday bulshada u saameysay oo waxa wey waxa weeyahay haddaad aragto ilmo carruur yaroo isurursado hablihii waddada ku dilaya moobiladoodii qaadanaya waxa weeye kufsanaya waxa weeyahay dadkii dilaya waxa weye wax kale maaha waa waa guurka iyo iyo iyo iyo qoys xumaada wey waxaanan aaminsanahay dhibaato kastoo bulshada lagaga hadlo waxaa loo yaqaano social problems marka la daraasadeeyo waxaa jira waxyaaba loo eego la yidhahdo saameynta iyo sababta oo cause and effect waxa weeyahay waxay lugta la gashaa guurkay lugta la gashaa iyo qoyska marka waad dareemi kartaa saameynta yeelan kartaa hadduu qoyska iyo guurka xumaadaan waxawey bulshada o dhan bay saameynayaan n markaa fiirisa hadda dhalinyaro badan ayaa isguursada mararka qaar reerka ilmaa ilmaa dhex mara ilmihii oo jooga marka reerku burburo ilmihii maxaa ku dhaca saameyn intee la eguu ku yeeshaa burburka qoyska caruurta mase dhici kartaa in hooyada iyo aabbaha mararka qaar ay ku guulaystaan in ubadkiina la koriyo iyadoo aanay saameyn ku yeelan kala tagoodi harda kala tag hadduu yimaado si cilmiyeysan saameyn weyn bay ku yeelanayaan ilmaha oo noocyo badan ah mid nafsi bay ku yeelanayaan mid bulshay ku yeelanayaan mid waxay ku yeelanayaan korrimaad bay ku yeelanayan waayo markuu yarya korriinkiisii way dhaawacayaan waayo waxay ilmuhu markuu korayo oo ay tahay ilaa dee laba week markuu jiro ilaa dhowr iyo toban sano markuu gaadhayo waxa weeye ilmaha koritaankiisa qaybtana waxaa ku jirta dee dareenadiisa emotionskiisi iyo waxaweye kalgacalkiiyo marka haddii hooyadii aabihii kala tagaan waxaa dhacda inuu abuhu marar qaar qaatay ilmihii ama waxaa dhacda in hooyadii ay ilmihii qaadato ama waxaa dhacdaba in ilmihii meesha ka baxo cid kale ay qaadato marka waxa weeyahay kalgacalkii hooyada iyo ilmaha dhex mari lahaa ee korin lahaa dareenka kalgacalnimo ee ilmuhu leeyahay uu hadhow bulshada u yeelanayo hadhow ilmihiisa uu yeelanayo waxa weye dhaawacban iyo nusqaan baa ku imanaya midna waxa weeyahay ilmuhu kaalinta uu hadhow bulshada kaga jiri doono hadday inan tahay kaalintay qaadanaysa waxawey kaalinteeda weligeed yaa laheedba waxba ka naaqus noqnaanaya iyo siday doorkeeda u ciyaaraysa marka hadday hooyadeed ka maqan tahay weligeed yaa laheed nusqaan baa ku ayay wadanaysaa doorkeedii oo hadhow markay hooyo noqoto way ku adkaanaysaa inay si fiican u ciyaarto doorkii hooyanimo waayo hooyadeedoo meesha ka maqan inankiina waa lamid kii aabuhu wuxuu matalaya doorka wiil ama inan uu bulshada ka ciyaaro waayo aabihii buu ka dayanayay hadduu shaqo tegayey hadduu wax baranayay hadduu gargalayay hadduu dadka kale dadka ixtiraamayay dadka waxu tarayay ilmaha yare inanku aabihiibuu kala socon lahaa ama uu ka eegan lahaa markaa meesha waa ka maqan taasi waa taa midna waa tii dareena koritaaneed ta kale imanaysa waxa weye ilmihii yaraa inuu noqdo ilma waxa weeye calaawadi bulshada ugu jirto waayo waxa weeye ilmihii yaraa halka ugu horeysa kalgacal ka hela waa hooyada iyo aabbaha halka uu bulshada ka fahmaana waa hooyada iyo aabbaha waxaa jira hab la yidhaahdo barbaarinta ama habbarista oo afka kalad wax lagu dhaha socialization hooyadii aabuhu waa waa unugka ugu horeeya bixiyata marka haddii ay meesha ka baxaan ilmihii yaraa waxa ku imanaya cadaawad hadhow wuxuu noqonayaa qof khilaafaad ama ama shuruucda ama ama shuruucda ama xeerarka udejin bulshada ay iska hor yimaadaan waxyaabana afka qalad loo yaqaano juveniles marka ilmaha yari qasab waxawey waxbarashadiisa waxbaa ka khaldanaanaya habkii uu bulshada ula dhaqmayna waxbaa ka khaldanaanaya habkii uu noloshiisa hadhow maamuli lahaa ama doorkii uu ciyaari lahaana waxbaa ka khaldamaya waxa weeye ilmaha yar ma noqonaya ilma fayow marka hadduu reerkaasi burburo way adkaanaysaa ilmaha yar inuu inuu inuu horumar nololeed sameeyo su-aasha kale ahayd ma dhici kartaa ilmaha yar in la barbaariyo bulshooyin kale waxay leeyihiin unugyo kaleo u diyaarsan haddii uu qoysku gudan waayo waajibaad ka saarna carruurta in loo wareejiyo oo even waan ku arkay somaliland iyadoo iminka laga wado oo ay qolaha iyadii ka wada inay sameeyaan siyaasad ku wajahan haddii ilmaha waalidiintu kafaalo qaadi waayeen yaa kafaalo qaadaya kale waxa weeye marka way way jileen laakin de inagu ma lihin bulshadana soomaalidu ma lihin ehelkunbaa u noqda cid kafaalo qaata dee ehelkuna qasab wadadii aan sheegayay doorkii dhibaatadii ku imanaysa unbaa ku imanaysa haddii eedadu qaado marnaba kaalinta hooyada uma gelayso hadduu abtigu qaado marnaba kaalinta aabaha uma gelayo inkastoo ay dadaalaan inay daboolaan baahayaha ilmaha yar leeyahay marka runtii qoysku halka ugu haboon ee ilmo lagu barbaarin karo bulshaduna iyaday u igmatay qoyska u igmatay inuu qof muwaadin oo fiican oo doorka ay bulshada doonaysa inuu qofkaas qaato hadhow ku barbaarisa ayay bulshada u igmatay de marka runtii de ma ma ma ma odhan karo qof caafimaad qabaa kasoo bixi karaa qoys burburay markan waxaan siinayaa dhegeystayaasha su-aalahoodii walaal adoo magacaaga ku bilaabaysid meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso axmed nuur muuse oo ah bare jaamacadda hargeysa ka dhiga cilmiga bulshada walaal aad a umahadsan tahay magacaygu waa saadiq cabdiqaadir axmed saadiq sakaasig oo ku nool magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa martida barnaamijka dhalinyarada soomaaliyeed ee sanadka iyo kuwii hore amar ku jiri jiray maxaa farqiga udhexeeya iyo kuwa waxaa kaloo weydiinayaan barnaamijka dhibaatooyinka dhalinyarada maanta ee kuwa tahriiba iyo dhibaatooyinka ay guurka dhalinyarada degdegta ay kala kulmaan ayaan weydiin lahaa barnaamijka ninka martida ku aaa
qaybta hore ayaanan si fiican qaybta hore wax kaluu ka hadlaayay marka qaybta dambe oo ah dhibaatooyinka ka dhasha guurka marka ay dhalinyaradu ku degdegaan taasaan ka qaadanaynaa ha okay waa si fiican wuu mahadsan yahay walaalkan kolley dhibaatada guur ku degdeg dhibaatada dhalinyarta guur ku degdegta markii horena waan soo qaadanay guurku saan sheegay waxa weeye waa wa waa arrin aada u muhiim ah degdegu sidiisana ma fiicna waxa fiican in laga fiirsado iyadoo aan laga niyad jabin waxa waa waayo guurku dhiirish u baahan yahay kudhac buu baahan yahay laakiin degdegsimi wuu ka duwan yahay waxaa u baahan tahay qofka inaad aada nolosha la wadaagayso waxaad u qaadanaysaa inuu noqdo qofkii aad nolosha la wadaagayso inta noloshaada ka harsan marka waxaa u baahan tahay inaad ka baaran degto wax badan aad eegto marka waxyaabaha degdegsimaha sidoodaba waxa laga dhaxlaa inay kugu soo baxaan waxaanad ogeyn waxyaaba fara badan waxaa laga yaabaa rajooyin fara badan inaad inaad maskaxdaada ka mala awaashay degdegsiimahaasina inuu kuu siin waayey inaad daraasadeyso inaad fahanto inaad eegto waxaad doonayso iyo waxa uu qofkani qaban karaa inay isqaadan karaan marka runtii waxaa laga yaabaa inuu keeno qanac oo dee aad qanacdo markiiba qanac isna dhaqsaa oo degdeg ah oo aad niyad jabto is tiraado maha waxan waxaad filaysay laakiin mar walba waa taan idhi waxa waxaa lagaga bixi karaa carqalad kasta gurikaaga timaada inaad inaad isdejiso samir aad samayso deedna aad isku daydo qofkana inaad fahanto adiguna inaad isfahanto oo adigu waxaad doonayso aad door bidayso inaad intaad qiimeyso aad garato qofkuna in wax intaa leegoo kale uu door bidayo uu doonayo marka runtii carqalad kasta ama degdegsimo ha ku timaado ama mid loo kaadiya ha ku timaadee waxay u baahan tahay in cagaha loo dhigo oo aan lagu degdegin in guurka la kala daadiyo markiiba reerka inta la kala tuuro la yidhahdo waan ku guuldaraysta arrintan waxaa kusoo koobi lahaa ama degdegsimo ha ku timaado ama ama guur dee loo meel daya ha noqotee waxa weeyahay dalinyartu waxay u baahan tahay inay inay inay maskax iyo isdejin ay ku maamulaan waa mahadsan tahay markana dhegeystaha dhegeystaha xigaan siinaya walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso axmed nuur muuse oo cilmiga bulshada ka dhiga jaamacadda hargeysa
waad mahadsan tahay magacaygu waa maxamed xasan cabdi kor magaa dheer maxamed shiine maga waxaana joogaa magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa maxaa sababi karo in dhalinyarta khaasatan geeska africa gaar ahaan somaliland joogto in guurka uu noqon waayo mid fudud islamarkaana dhalinyarta maxaa waxyaalaha ugu muhiimsanaysa dhihi karto guurka wayga way oga cabsadaan maxaase sababo in dhalinyaro fara badan oo isguursato ay si yaroo sahla mar gaaban uu guurkooda ugurbaro waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay laba su-aalood baad weydiisay su-aasha koowaad haddaan ku bilaabo waxay odhanaysay maxay dhalinyarta guurka uga hakan yihiin ama ama uga taagan yihiin oo ugu dhici laayihin horaan sheegay wax badan baa isbedelay nolosheeni halkaynu noolna imika wax badan baa iska bedelay waxa weeye dadkii way shaqaystaan iminka wax jaamacaday galeen mudday jaamacaday ku qaateen way shaqaystaan waxa weeyahay waxa weye qof kastaa wuxuu doonayaa qof meel gaadhay wanaagsan waxa weeyahay dee waxbuu waxbuu maskaxda ka samaystay marka runtii wax badan baa jiro sababaya inay dhalinyartu gu guurka ku dhici waayaan taasi waa kamid ta kalena waxa weeyahay dhalinyartu aaminsan tahay inuu guurka qaali yahay oo aan waxa weeyahay ay leeyihiin ma awoodno dhalinyartana waxaa jirta dhalinyar fara badan oo aan shaqaysan oo dee shaqala-aantu aad bay u badan tahay maanta somaliland khaasatan halka tilmaamtay marka runtii de waxyaabahaasoo dhan marka laysku daro wa way imanaysaa ina inay dhalinyartu de ku dhici waayaan guurkii oo ay dee ka yara istaagaan laakiin waxa ugu hore waxa weyn aan odhan kara waxa weye dhalinyarti maanta waxay leeyihin halboor bay leeyihin wax u sheegaan waxay leeyihin waxa weye qiimihii guurkaa meesha ka baxay waxa weeye dhaqanada kale aynu xiriirka la yeen la yeelanay ayaad moodaa in la matelayo laisku dayayo oo guurkii inantii way raajinaysaa jaamacaddii baa laga yaabaa inay laba shahaado isdabageliso oo shan sano jaamacaddi ku jirto deedna shan sanoo kale ay tirahdo waxbaan waxbaan waxbaan shaqaysanaya oo ay ka fikirto guurkii markay da- dheer dabada la gasho ay ay ay ay tirahdo guurso marka runtii waxyaaba fara badan baa jira su-aasha labaad guurka haddaan loo meeldayin su-aashii dhegeystiya horun bay la tacalluqdaa haddaan loo meeldayin oon loo sahamin oo oon laga fiirsan waxa weeye oon samir iyo dulqaad iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo maskax lagu darin runtii way imanaysaa in qofku carqalada uga horse ka hor timaada inuu dabada ujeediyo marka waxaan odhan lahaa dhalinyartu waxay u baahan yihiin inay fahmaan qiimaha guurku leeyahay inay isku dayaan inay isfahmaan sidoo kale waxaan waayeelka kula talin lahaa ama waayeelka meesha ka maqan ee kaalintoodu maqan tahay waxaa haboon iyaguna inay reeraha soo dhex galaan sidii marka hore ay ahaan jirtay inaan reerka marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba lagu dayo in in in la dejiyo talo lagu dayo waano lagu dayo oo la wada hadashiyo dhalinyarta iscalmaday waxaan rabaa hal su-aal oo muhiima inaan kuweydiiye dad badanna ay soo hadaan guurka iyo da-da qofka maxaa isaga xirma mararka qaar waxaa dhici karta in gabadha ay guursato nin aada uga da-weyn ama ninka uu guursado gabar aada uga da-yar ama aada uga da-weyn ama gabadhu ay guursata nin aada uga da-yar da-da iyo guurka maxay tahay xiriirka ka dhexeeya horta xidhiid xidhiid hata da dhaqan ahaan xidhiir ka dhexeeya wuxuu yahay in in in in la aaminsanaa in qofka rag uu dee ka yaro da- roonaado gabadha si u maamuli karo dee labadii maskaxood ama labadii maamul ama labadii dowlad ay u kala weynaan karaan waxa weye taasaa dhaqniyan anigu aan aaminsanayo inay jirtay laakiin ma odhan karo wax dee scientifica jiro ama ama cilmiyeysan baa jiro oo odhanaya daadaha kala weynaato laakiin inta badan dhaqamadan anigu wax kusoo barto oo kale waxaa jirta in daada qaangaadhka ee habluhu ay ka weyneyd daada qaangaadhka ee inamada inagoo diiniyan daada inantu intay ku qaangaadha ay ka horey ka hor qaangaadho inanka oo inanku ka da-ayn dee shan iyo toban jir iyo wixii ka dambeeya ku qaangaadho inantuna laga yaabo ko iyo toban jir saddex iyo toban jir inay ku qaangaadho oo marka ay qaangaadho ay guur diyaar u tahay haddaynu xagga cilmigeena ka eegno laakiin dee anigu ma odhan karo wax baa ka dhexeeya laakiin waxa waxa ka dhexeeya qurax wey iyadoo la aaminsan yahay in gabadha marka weliba da- da-yar la isku guursanayo waayo da- weyn oo soddon ka weyn marka la isku guursanayo waxa laga yaaba laba qof ay isku daya inay isguursadaan laakiin inta badan da-da la eego waxa weye marka da-da inantu aada u yar tahay ayay ayay ayay ta ayay ku habboon tahay inuu da- keero weyn oo dee mas-uul noqon kartaa mas-uuliyad qaadi kartaa samir iyo dee dulqaadna yeelan kartaa inay inay guursato laakiin xidhiid toosu ka dhexeeya ku sheegi kara m- ma garanayo n waxaa jirta mar dhacdaa mararka qaar in guurka uu dhallinyarada faa'iido u yeesho n inay iyagu isku bedelaan mas-uuliyadda ay ku bartaan ma jirtaa dhinac wanaagsan oo guurka dhallinyarada uu ka anfaco n ama mararka qaar intay guursadaan dhibaato ay uga imaan karto labadaasii dhinac haddaa sharaxaad kooban sharaxaad kooban naga siiso horta dhinaca hore haddii aanu faa'iido lahayn guurka lama jideeyeen diiniyana lama jideeyeen sharciyana lama jeedeen bulshanimona lama lama jideeyeen waxa weeye guurku faa'iido weyn weyn buu qofka u leeyahay khaasatan dhalinyarada waxa weye hadday mas-uuliyad noqon lahayd waa halkuu ka bilaabi lahaa inuu mas-uuliyad qaato oo qofka hadduu qoys maamulo qoyskaa si fiican u maamulo harow mas-uuliyaddii ay bulshadu dhiibanaysana si fiican buu maamulaya markaas faa'iido weyn buu u leeyahay nafsi ahaan maskax ahaan iyo waxa weeyahay bulsho ahaan oo dee doorarkii bulshada ka ciyaaraya wax weyn buu leeyahay waana waana waana ta inta badan naajixe fara badan way dhacdaa in guurka carqalad badan dhalinyarta kala timaado waxawey qofka soomaalida hore waxaa ku maamaahi jiray oo iyagoo dee dhalinyarta dadkaba dhiirigeliya waxay odhan jireen guur ba ah wax lagu tala xumoobo waayo waxay odhan jireen guur haddaad even maca hadduu kaa xumaado maca waxa weye waa wax u qalma in la galo oo dee aad mataqaana ay tala xun baha kaa noqotay laakin waxa weye waa waxaan lagu guuldaraysan ayay odhan jireen marka waxa weeyahay way dhacdaa mararka qaar in carqalad weyni kala kulanto dhalinyarta qaar oo dee isfahankii iyo wada noolaanshihii iyo isla jaanqaadkii uu meesha ka baxo deedna qofkii intuu guurkii hore uu ka xumaado deedna uu niyad jabo weliba khaasatan hablahay ku badan tahay hablaha marka guurka uu ka xumaado ay qof isku soo degmaan ay isfahmi waayaan waxa laga yaaba inay qanacdaba deedna ay caam ku yeesho ay tiraahdo rag oo dhan waa warsida marka runtii dhibaato wuu u keenaa dhalinyarta laakiin wanaagga wuu u keenaa ka fara badan waxaanu guurka u baahan yahay samir iyo dulqaad buu baahan yahay waxa weeyahay barashuu u baahan yahay faham buu baahan yahay waxa weye qofku inuu ku talagalo inuu guurkan yahay dee mashruuc weyn oo u baahan waxa weeye saadkiisa iyo diyaargarowgiisa iyo fahankiisa waxa weeyahay noloshu maahaana sida sida marka la wada sheekaysanayo ay u macaan tahay lexjeclaa imanaysaa isfahan la-aan baa imanaysaa waxay imanaysaa waxaad doonayso dee dee waxa qofka la doonaya ay ay kala duwanaadaan waxaa imanaysaa go-aanadaada oo dee dee noqo noqdo qaar la qaadan waayo waxa weye qofka kalena rabitaan bule adna rabitaan baad le labadiiba rabitaanoo is isdiidaa imanaya marka waxa weye qofku inuu sahay qaato mashaakilka imanayaana uu ma ma jirto harta qoys nolosha bini-aadanka soo maray oo ka odhanaya waa waxaan kan waxaan saliimka nahay ama waxaanu ka maran nahay dee carqalad waxa weye reer kasta daraasad baa lagu sameeyey qoys kastoo adduunyada ku nool waxa weeye mar ama laba ama saddex noloshooda kamida way soo wajahdaa carqalad ku saabsan wada noolaanshaha iyo hab iyo habka nolosha marka waxa weye de carqalada way imanaysaa dhibaato ma aha waa carqalad ama dhibaato kuma tilmaamo laakiin waa carqalad laga bixi karo aadaa umahadsan tahay axmed daayaduna dee way badan tahay aadaa mudan
falastiin axmed iimaan iyaduna aad bay umahadsan tahay nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka ee waa xubinta wicitaankii barnamijka go-aankaaga inta aynu berri lixdii barka kulmi doonno waa anigo maxamed cabdi zahra cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo aweysi wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.